dagaalka hal sana jirsaday ee ka socda jiida ghaza iyo gumaadka ka dhanka ah bashariyadda ee ay halkaasi ka wadaan sahayinada ku caanbaxay dhiigdaadinta ambiyada iyo abriyada ayaa noqday mid wax badan ka bedela geedi socodka caalamka wuxuuna duufaanul aqsa bannaanka keenay asraar badan oo la isku dayayey qarintooda marka laga soo taga makaasibta iyo masaa'ibta ka dhashay howlgalkan islamarkaana soo gaaray sufuufta muslimiinta reer filistiin waxaa jira saamayn lixaad leh oo aanan ka yarayn midda xabadda iyo sawaariikhda soona wajahday maamulka iyo ciidanka sahayinada yahuudda ah cabsida daakhiliga ah iyo walwalka nafsiga ayaa ku batay gudaha xubnaha iyo ciidanka yahuudda oo lagu sii daray dadka yahuudda ee xoogga lagu dejiyey deegaanada iyo degmooyinka filistiin arrintan ayaana khalkhal gelisay kayaanka gumaystaha ah isagoona qayladhaan u dirsaday tabantaabiyayaashiisa galbeedka si ay uga hortagaan dagaalka nafsiga ah iyagoo adeegsanaya warbaahintooda ay caalamiga ku sheegaan halgan warbaahineed oo aanan waxba la isku reeban ayay wada galeen muslimiinta ku nool daafaha kala duwan ee caalamka dhanka kalena taageersan qadiyadda filistiin iyo maamulka yahuudda iyo tabantaabiyayaashiisa oo dhinac ah sida muuqanaysana hal sano kadib waa in dagaalkan looga itaal-roonaaday yahuudda dhanka kalena looga hormaray idaaraynta ra'yulcaamka dunida maamulka yahuudda iyo galbeedka daadaheeye ayaa tan iyo markii ay yuhuuddu weerareen ghaza waxa ay hadafka koowaad ka dhigteen qarinta xaqiiqada dagaalka iyo in dadka reer falastiin laga fogeeyo bashariyadda kale iyo in qadiyadda falastiin lagu aaso dhulka hoostiisa oo muslimiinta niyaddooda laga tirtiro xoraynta masjidka barakaysan ee al aqsa shariif dowladaha galbeedka ah oo ay ugu horeeyaan kuwa iska leh warbaahinada caalamiga ah sida maraykanka iyo ingiriiska ayaa mas-uuliyaddani guracan dhabarka u ritay iyagoona dhiiggacabka netanyahu u ballanqaaday in gumaadka uu dooni muslimiinta kula kaca iyagana ay ka taageeri doonaan warbaahintooda dowladda ingiriiska oo ah tii markii horeba yahuudda ku deegaamaysay dhulka filistiin ayaa kaalinta koowaad ka gashay dadaalada warbaahineed ee lagu garab istaagayo maamulka yahuudda iyo taageerada nafsiga ah ee loo muujinayo saraakiisha ciidanka iyo maamulka yahuudda intuba dukumentiyo sir ah oo baraha bulshada loo soo dusiyey ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka ingiriiska gaar ahaan guutada toddobaatan iyo toddobaad oo u tababaran dagaalada nafsiga ah dhanka kalena ku takhasustay iska caabinta weerarada warbaahineed ee baraha bulshada in ay u gurmatay ciidanka yahuudda si ay oga caawiso dagaalka nafsiga ah ee uu wajahaya dhanka kalena ay kaalin lixaad leh oga geysato waa guutada toddobaatan iyo toddobaad ee ingiriiska ah faafinta dacaayadda kayaanka gumaystaha ah sida uu sheegayo mowqic british ah oo lagu magacaabo diglaasifayd islamarkaana ah mowqica daaha ka rogay siraha iskaalmaysiga xagga dagaalka nafsiga ah ee ka dhexeeyey maamulka yahuudda iyo ciidamada ingiriiska dagaalka xogaha ee uu galay maamulka yahuudda waxaa ka mid ah inta uu socday gumaadkiisa ghaza isticmaalka muuqaalo been abuur ah iyo safaxaad kala duwan oo bogaga internetka ah islamarkaana ay gacanta ku hayaan ciidanka ingiriiska iyagoona u qiil raadinaya duqaymaha yahuudda ee ghaza dhanka kalena buunbuuninaya oraahda ah israa'iil waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo haddaba baabi'inta dhallaanka iyo beegsashada hooyooyinka iyo duqayda reer ghaza miyaa iska caabin nafeed ah mise waa shirqool ay iska kaalmaysteen yahuudda iyo galbeedka oo la doonaya in lagu daga muslimiinta maciin biday in ay wararka dunida kala socdaan warbaahinta galbeedka ee u dhisan buunbuuninta siyaasadda dowladahooda sidoo kale mowqica britishka ah ee diglaasifayd ayaa tilmaamaya in ciidamada gumaysiga iyo kuwa britishka ah ay fariimo isweedaarsadeen tan iyo inta uu socda dagaalka ghaza kuwaasi oo badankood xilligan bannaanka imaaday kadib markii ay xisaabaadkii ku jireen jabsadeen kooxaha karis ah iyagoona ku baahiyey safaxaad kala duwan oo mareegaha internetka ah brofesor lagu magacaabo bool roges kana tirsan xukuumadda london oo barta diglaasifayd la hadlay ayaa sheegay in dukumiintiyada bannaanka lasoo dhigay ay muujinayaan xiriirka xoogaystay ee ka dhexeeyey labada ciidan ee dagaalka nafsiga ah ugu aadan dowladda ingiriiska iyo maamulka yahuudda dhankiisa afhayeenka wasaaradda difaaca ee dowladda ingiriiska oo la weydiiyey su-aalo la xidhiira iskaalmaysiga ciidanka dowladdiisa iyo kuwa sahayinada ayaa yidhi ciidankeenna waxa ay ku socdaan nidaam waxa ayna la shaqeeyaan bahwadaagteenna ku sugan daafaha kala duwan ee caalamka isagoona diiday in uu wax faahfaahin ah ka bixiyo iskaalmaysiga dagaalka nafsiga ah ee kala dhexeeya kayaanka sahyuuniga ah sida ay muujinayaan warqadaha qarsoonida ah ee bannaanka lasoo dhigay ciidanka ingiriiska ayaa caawintiisa ciidanka yahuudda waxa ay soo bilaabatay muddo aad oga fog howlgalka toddobadii oktoobar iyadoona la helay fariimo siri ah oo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ay isweedaarsadeen madaxda guutada toddobaatan iyo toddobaad ee britishka ah iyo haweeneyda maamusha howlgalka j saddex ee lagu faafiyo dacaayadaha maamulka yahuudda taabacsanna ciidanka gumaysiga yahuudda kuwaasi oo u badnaa talooyin la siinayay ciidamada dagaalka nafsiga ah oo ugu aadan maamulka sahayinada wasaa'iqda sirriga ah ee uu baahiyey mowqica diglaasiifeed ee ay bannaanka keeneen kooxaha haakariska ah ayaa muujinaya in madaxda guutada toddobaatan iyo toddobaad ee ka tirsan ciidanka ingiriiska ay iyagu doortaan cidda madaxda looga dhigayo guutooyinka maamulka yahuudda ugu aadan faafinta dacaayadda iyo ka hortagga dagaalada nafsiga ah iyagoona magaalada london xubnaha guutooyinka yahuudda ugu qaban jiray tadriibaad ay kor ugu qaadayaan xirfadooda dowladda ingiriiska oo ku caanbaxday hagardaamaynta muslimiinta iyo dagaalka ka dhanka ah islaamka ayaanan kaalinteeda garab istaagga yahuudda intan ku ekeenin iyadoona dadaal aad u xeeldheer ku bixisay in ay afqabato warbixinnada iyo xogaha xaqiiqada ku salaysan ee ka imaanaya jiida ghaza warbaahinta ingiriiska ee b b c da ayaana tan iyo toddobadii oktoobar garab istaagtay dacaayadda yahuudda hudda camuuri oo ah haweenayda aasaastay kooxda filistiin action oo ka falcelinaysay warbixinta mowqica diglaasiifeed ayaa tidhi dagaalka nafsiga ah iyo dacaayadaba waa laba ka mid ah adawaadka dagaalka ee had iyo goor adeegsata sahaayinada iyadoona baahisa macluumaad iyo xogo been abuur ah xilli ay gumaadaysa dadka marasta ah ee reer filistiin hudda ayaana hadalkeeda ku soo afmeertay in macluumaadkan ay xaqiijinayaan kaalinta ra'iisiga ah iyo doorka lixaadka leh ee ay dowladda ingiriiska ah ka qaadanaysa qamcinta walaalaheenna falastiiniyiinta ah